waxay warbixintu sheegtay in ururka al-shabaab ay weli halis ku yihiin soomaaliya iyo gobolka inkastoo khilaaf uu ka dhex jiro hoggaanka ururkana ay muuqato in awooddu ay si buuxda gacanta ugu jirto amiirka ururkaasi axmed cabdi godane islamarkaana ay ka amar qaataan ilaa shan kun oo maleeshiya oo si aada u hubaysan waxay kaloo warbixintu magacooday shakhsiyaad iyo ururo ay ku tilmaantay inay qaswadayaal yihiin lidina ku yihiin nabadda soomaaliya maxamuud ibraahim cali ayaa warbixintan qaybteeda noo haya guddiga dabagalka cunaqabataynta qaramada midoobey ayaa warbixin sannadla ah ku sheegay in al-shabaab ay tahay caqabadda ugu weyn ee hortaagan ammaanka iyo xasiloonnida soomaaliya guddiga ayaa sheegay in al-shabaab ay fuliyeen boqolaal dilal ah iyo weerarro ay ku qaadeen iyagoo isticmaalayo waxyaalaha qarxa al-shabaab ayaa waxay kaloo weerarro ku qaadeen amisom iyo hay-adaha dowladda dhexe kuwa puntland wariyaasha ganacsatada bulshada rayidka oo ay ka mid yihiin carruur iyo dumar ku waxyeeloobay weerarradaasi haatan al-shabaab waxay gacanta ku haysaa meelo badan oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya oo ay ku jirta gebi ahaan gobolka jubbada dhexe meelo ka mid ah hiiraan baay bakool iyo qaar ka mid ah galgaduud shabeellada hoose iyo tandhexeba jiritaanka al-shabaab ayaa waxa uu sabab ah waxyaalo kala duwan oo ay ka mid yihiin inay taageero ka haystaan qaar ka mid ah qabaa'ilada waaweyn ee soomaalida iyo inay ka ganacsadaan xoolaha iyo wax soo saarka beeraha waxaa kaloo ay ku guulaysteen inay u bandhigaan dadka deegaanka ah inay ka mid noqdaan maamulkooda taasi oo noqotay mid loo arko inay ka fiican tahay hogaamiye kooxeedyadii iyo hay-adaha dawliga ee muqdisho oo loo arko in ay sal u yihiin degenaansho la'aanta iyo musuq maasuq baahsan guddiga dabagalka cunaqabataynta qaramada midoobey ayaa waxay kaloo sheegeen in al-shabaab ay haystaan shan kun oo ciidan ah kuwaasoo isku xiran maamul ahaan waxay intaas ku dareen in al-shabaab ay qabsatay goobihii ciidamada etoobiyaanka ay ka baxeen goobahaasi waxaa ka mid ah ceelbuur oo ka tirsan gobolka gaalgaduud iyo xudur oo ka tirsan gobolka bakool al-shabaab ayaa waxay warbixinta ku sheegtay in ay hub badan meelo kala duwan ku kaydsadeen ayna sugayaan in ay ciidamada caalamiga baxaan si ay u weeraraan dowladda soomaaliya warbixinta ayaa ku dartay in maamulka axmed godane ee al-shabaab uu yahay mid adag oo aan weli la kulmin iska caabin laakiin maalmihii dambe ayaa waxaa jiray khilaaf soo dhex galay ururka al-shabaab kaasoo ka dhashay markii laysku dayey in la dilo cumar xamaami oo loo yaqaano abuumansuur al imriki ururka al-shabaab ayaa waxaa kaloo uu ku yahay caqabad caalamka iyo dowladaha dariska ah ururka al-hijra ee kenya oo lala xiriiriya al-shabaab ayaa caqabad weyn ku ah bariga afrika iyadoo al-shabaab militari ahaan laga itaal roonaaday ayaa dhinaca kale ururka al-hijra waxaa ku habsaday in kuwa ka tirsan la waayo halka qaar kale lala beegsado dil qorshaysan oo uu ka mid yahay midka loo geystay hogaamiyaha fikraddan ka dambeeyey sheekh cabuud rogow labaatan iyo toddobadii bishii agost labada kun labaiyo tobanka magaalada mombaasa warbixinta waxa ay kaley soo saartay waxa loogu yeero kooxda qaswadayaasha oo ka howlgala waqooyiga bartamaha iyo koonfurta soomaaliya inkastoo falalka burcadbadeedda waqooyiga soomaaliya uu hoos u dhacay haddana waxaa jira shakhsiyaad ahaa hogaamiyaal burcadbadeed oo ku howlan inay u shaqeeyaan hay-ado amni aan sharci ahayn bartamaha soomaaliya cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ahaa hogaamiye kooxayd ka howlgeli jiray muqdisho ayaa ku soo noqday saxadda siyaasadda isagoo kiciya dagaal ku salaysan qabiil kaasoo horseeday ammaandarro ka dhalata galmudug iyo ka hor imaasho dowladda dhexe iyo weliba caqabad uu ku noqdo ammaanka puntland koonfurta soomaaliya waxaa isku haysta qabaa'ila oo mid walba dan gaar ah uu leeyahay kuwa sida aadka uga soo horjeeda dowladda dhexe waxaa ka mid ah sheekh axmed maxamed islaan axmed madoobe kuwa la safan dowladdana waxaa ka mid ah hogaamiye kooxeedyada uu ka mid yahay bare hiiraale iyo beelo taageersan qaswadayaashan ayaa waxay leeyihiin dano la mid ah kuwa shabaab ilaa dabayaaqadii bishii sebtembar labada kun labaiyo tobanka dowladda soomaaliya ayaa kala kulantay iska caabin ciidamada raaskamboniyiinta ee sheekh axmed madoobe kuwaasoo kismaayo ka xoreeyey al-shabaab kadibna bilaabay hamigiisa siyaasad iyo kan militari oo uu taageero ka helay ciidamada kenya hogaamiyayaasha burcadbadeedda ee ku sugan xara dheere maxamed xasan afweyne iyo maxamed cusmaan maxamed goofaanje ayaa ku dhawaaqay in ay ka baxeen falalka burcadbadeednimo shir jaraa'id ay qabteen kadib ayaa afweyne iyo wiilkiisa gafaanje ay u safreen muqdisho si ay ula shiraan dowladda soomaaliya warbixinta ayaa sheegaysa in madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu soo saaray qoraal caddaynaya in dowladdiisu ay bilaabeen wadahadal ay la galaan burcadbadeedka warbixinta ayaa waxay sheegtay in kooxda dabagalka cunaqabataynta qaramada midoobay ay ka walwalsan yihiin wadahadalkan oo aan ahayn mid xaalkiisu cad yahay
aad buu umahadsan yahay waryaayga maxamuud ibraahin cali oo warbixintaasi noo soo jeedinayey